dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
bismillahi raxmaan raxiimi kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wadhasada ee reediyo cadaadow habeenka socdahan kale aad ka dhagaystaan efmta sideetaniyo sideed dhibcshan makaartis
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin kul curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibyalaba habeenimo arbaca khamiis ay soo gelayso taarikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda warfinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho shir caalami ah ka furmay shirkaasi waxaa diiradda lagu saarayo ayaan barnaamijkan goorlu idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan idinkugu haya waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiskii uu la soo galay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta heshiiska ula soo galay madaxweyne uhuru kenyatta waa shis noocee ah waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan dowladda soomaaliyeed hadafyadeeda waaweyn oo ah in dhaqaalaha la kobciyo in musuqmaasuqa lala dagaalamo in deyntana la ka cafiyo in siyaasadda loo dhan yaha laga shaqeeyo goor wayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale ee caawa barnaamijkan idinkugu haya waxaa qayb ka noqon doona cabsi xoogan ayaa soo wajahda soomaalida ku ganacsataa dalka koonfur afrika barnaamijkan ayaan goorgan kugu soo gudbi doonaa hadal ka soo yeedha dadka ganacsatada ee ku nool waddanka koonfur afrika qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada militariga etoobiya ayaa maanta la wareegay magaalada joogjiga xarunta dowladgoonka soomaaliya ee etoobiya goorna wayaan idiin soo gudbi doonaa ciidamada etoobiya maanta la wareegay magaalada joogjiga xarunta dowladgoonka soomaaliya ee etoobiya iyo rabshada maalkaasi ka socda faahfaahin ayaanu idinka haynaa barnaamijkan ayaan goorgan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijkan waxaa qayb ka noqon doona maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in hakiyeen odayaal xiriir la leh al-shabaab garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe ee xarunta gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada war ay soo saareen ayaan barnaamijkan goorgan kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa mar kale magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose uga dhawaaqa dagaalka dhan al-shabaab waxaan u baahanahay tacsiun yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado tacsida faraha badan aan iska dayno aan howlgalno dagaal dheer oo nagu keliya oo annaga al-shabaab aan ishaysano oo mareegti ah waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno dagaalkaas inaan qaadno gorar ayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in siyaasiyiinta xanaaqsan ee la soo taagan maamulka gobolka banaadir xubmay si qaban uusan u istaagin maamulka gobolka banaadir siyaasiyiinta xanaaqsan aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan indhahooda ku arkaan indhahooda ku fahmaan oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban goor wayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi balaarin hogaaminayso wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada hoyo ee gobolka mudug safarka ujeedkaasi ayaan xog idan ka helna barnaamijkan ayaan goor wayn kugu soo gudbin doona qodobadaas nugu soo korra xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan qodobada waxaan kusoo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka timintii diyaarinta waana xasan axmed maxamed waxaa ii farsameen saaxiibka imaad nuur axmed waa mar kale iyo xulashada walaysada dadyo qubayoo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdeen ka lena raadiyo hadaado ayaan dhegeysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa magaalada hobyo ee gobolka mudug magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa maanta waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo xildhibano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa gaaray koraanka diyaaradaha magaalada hobyo ee gobolka mudug wafdan ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen munaasabad xarga looga jirayay isbitaal laga hirgeliyay deegaanka leegawaan oo soddon kilomitir u jira degmada hobyo ee gobolka mudug wafdigan gaari maanta magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor fawsiye abukar nuur iyo sidoo kale senator cabdi xasan cawaale qaybdiid gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo mas-uuliin ka tirsan maamulka galmudug munaasabada lagu qabtay deegaanka leeragawaan oo soddon kilomitir u jira magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid senator samsom xildhibaan ubax iyo guddoomiyaha eh, gobolka banaadir iyo ambasadorka tiimka iyagii uu hadda wada socday iyo dhammaan waxaan u mahad celinaynaa gabdhihii iyo wiilashii reer galmudug oo dibadda dalka jiray iyo inta gudaha joogta ee maanta horumarintan iyo ididiiladan fuliyey waxaan leenaha waa mahadsantihiin ajar allah idinka siiyaan leenaha waxa weeye hobno badan ma raba inaan idhaahdo waxaan kaliya hoo leeyahay Eh, hadda siciida waxay tiri wixii laydinku yarna waaba ka timaadeen Eh, waa runteed weeye waxa weeye wixii awal aan horse haddaan wax badan ka ahayn maanta dhinaca kale inaan ka aadnay reer galmudug deegaankan galmudug waxaad ogsoon tihiin dowladihii soomaaliya laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ma jirin deegaankan waa la hilmaamay ma jirin wax laga qabtay waa la dayacay deegaan aan cidino lahayn buu noqday ma jirin wax horumarin oo laga qabtay hadday tahay bad hadday tahay deked hadday tahay airboort hadday tahay waddo waxay deegaan la dayacay buu ahaa dadkeedii baa marka u kacay dadkeedii baa hadda u istaagay inay isdhisaan waxaan rabaa arrintaa ayada waxaan ugu baaqayaa wixii dowladda tan federaalka in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha baaqoodii ah halkaan dhagax dhigii halkaan dekedii hobya in la dhiso waxaan ka codsanaynaa in arrintaas laga dhabeeyo oo ay hirgasho waa ka codsanaynaa waxaan sidoo kale bulshada ku baraarujinayaa sacbabiyahagaa looga rigaa annaga kolley anigu ilaa habeenkii anigu aan caqliyaysta waxaa la ahaa hobyo deked baa laga dhisahayaa hobyo deked baa laga dhisahayaa waxaa la dubiga doolood indhihii dhegihiisu waxsan bay maqlaan laakiin indhihiisu ma arkaan saasaa dhacday waxaan rajaynaynaa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullahi farmaajo inuu ka dhabeeyo oo maaragtay arrintii hobyo inay rajada badan oo dadkaani halkaan in isbitaalkan quruxda badan iyo maalgelinta intaan la eg in jaaliyaddii iyo dadkii guduhu intay iskaasha inay sameeyaan waxaa saldhig u ah waxaa qayb ka ah dhagax dhigii madaxweynaha hobyo in la noolaynayo oo dowladdii soomaaliya usoo istaagtay oo madaxweynihii dhagax dhigay ayaa bulshadu usoo dhaqaaqday markaasaa le anaguna intii kale aan qabanno marka wa- marka waxaan rajaynaynaa in dhaqaaqaas aada dhaqaaqdeen waxa weeye ilaahay maaragtay haydinla haydinla qabso wax fiican baa la qabtay annaguna haddii aan la yidhaha intaani waxay noo tahay haddaan awal iska maqnayn dhiirigelin bay noo tahay waxaan rabaa warka eh, diyaarad baa noo joogta annagoon dheeraynayn waxaan rabaa ninka la yidhaahdo magaala magaal- gobolka mudug ama galmudug inta professor shirwac iyo walaashay ee qalad intay u joogaan haddii shirwac horta meeshan isagoo tacbaanoo jira buu yimi saddex sano ka hor hadda waaba orod buu gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xasan cawaale qeybdid ayaa kaasi ah waxaasna halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna hogaaminaysa wafdigan maanta gaaray deegaanka leyragawaan oo soddon kilomitir u jira magaalada hubyo ee gobolka mudug si ay halkaasi uga qayb galaan munaasabada xargal laga jariyey isbitaalka uu yeelanayo deegaankaasi
qof walba markuu yimaado uu yiraahdo waxaan dowlad isbitaalna loo dhiso isbitaal dhisi- dhismadiisa ma sahlan wax sahlan ma aha hay-adaha inta badanna waxay jecel yihiin mashruucyo yarayoo gaaban oo ay arki karaan impactiga ama faa'iidadiisa isla markiiba inay lacagahooda geliyaan dhismaha waa hay-ado qaas oo aad iyo aad u yar marka waxaan dhahaa co- community ama bulsho dhisanaysa wax bilaabato waa waxa ugu fiican kaalmadana runtii dadkaas ahna dadka haddii ay ka timaado ee, rabitaanka inay iyaga wax bilaabaan qofka kale waa ku kaalmeynaya laakiin cid walba iyo tuulo walba dowladdana awood uma laha deeq bixiyayaal mar walba noo soo gurmanaya oo noo dhisaayana ma jirto marka aniga sharafay idin ii tahay maanta inaan idinla joogo idinla ogaado aan furo taas waxay mu- mu- waa muhiim u tahay in badan oo bulshada soomaaliyeed inay idinku daydaan meelo badan waa jiraan isbitaal bulshada ay dhistay marka si khaasatan waxaan ugu mahad celinayaa guddiga qarad iyo eh, iyo shirwac oo saaxiibka hore ahaa iyo guddiga intiisa kale iyo dadkii bulshada dibadda iyo gudaha ka qayb qaatay isbitaalkan inuu horta hirgalo oo maanta xafladan quruxda badan aan isugu nimahay ilaahay baa ajar idinka siinayo ma aha wax sahlan hadda waxaa la ii sheega waxaa ila socdo daaraktarka eh, qaybta daawada iyo iyo agabka sababaa usoo kaxaysta sababta waxaan rabaa isbitaalkan markii aad soo cabaadaan asaga inaan ku rido aan dhaho wixii la keeni karta waxaa kaloo ila socoto dr naciim oo iyadana caafimaadka taranka ka shaqeyso iyadana xil gaara saaran waxaan rabay inay soo aragto waxyaalaha idinka dhiman iyo maxaa la idinka kaalmeyn karta annaga tabarta wasaaradda waa yartahay laakiin waa idin qayla dhaamin karnaa sariirihii hooyooyinka ku dhalaya inaan keeni karnaa hay-adaan raadin karnaa Eh, ma ballan qaadaayo laakiin wax allaala wixii karaankeenna inaan samayno ilaahay markaas wixii gacanta uu soo geliyana aan idiin soo marino wasaaradda caafimaadka uu nagala joogo hadda doctor cabdiweli waa ku dadaalaynaa waana waajibna saaran ma aha wax aad naga banaysaa Eh, waxaa la ii sheegay hadda gabar foolatay oo complication ku dhacay ilaa in gaalkacyo loo qaaday naciima hadda ii sheegto la soo gaarsiin maanta gabadhaas gaalkacyo looma qaadihe alaabtii qalabki iyo haddii isbitaalka dhammaan dhama- dhammaan lahaa waxaan rabaa oo kale inaan uga faa'iidaysta xafladan quruxda badanna in gabdhaha dhalaayo umula- umulaayo lagu dhiirigeliyo isbitaalka inay ku dhalaan laba kun iyo laba iyo tobankii anoo gaalkacyo sawt imid shaqo ka lahaa waxaan u kulmay professor shirwac iyo niman badan oo markaas jaamacadda ku howlanaa waxaa isbitaalkan soo salaa- soo fiirinay waxaa jirta gabar laga keenay meel aad u fog oo yacni tacbaan ahayd gabadhaas ma ma xasuusto in ay caadi u dhashay in kala marka dhalmada ha lagu booriyey gabdhaha inay isbitaalka ilaaha keenay waa dadaasheen waa laydin dadaalayaa inay isbitaalka ku dhalaan sababtoo umulsa dhaqameedka waa u mahad waa u mahad celinaynaa laakiin kayska markii uu gaaro meel adag chance gabadhii ay ku survive garowda xataa ay ku badbaadda ma laha haddii la yidhaha gaalkacyaa loo qaadayo marka inay gabadha la socoto eh, isbitaalka oo xanaanadii intaysan eh, dhalin iyo markay dhasho kadib ay hesho ha lagu dadaalo waa wax eh, xaqiijin kara in hooyadii ay maaragtay ay si fiican u dhasho Eh, daawada waa haltan wax badan ma aha laakiin waxaan rabnay inaan idin tusno inaan diyaar idin nahay wax allaala wixii dhinaca wasaaradda federaalka idinkaga imaan kara hal hal tan iyo boqol boqol gram kilogram ha boqol kiilo okay sorry boqol kiilo Eh, waxaan ku dadaalaynaa daktaraa jooga cumar bila soo maaha Eh, waxaan innagoo mar walba soo marayna maamul goboleedka haddii kala dagaal wada kama xishoonaa inaan ku celceliyo in kaalmada yani loo qaybiyo baahida jirta marka waa ku dadaalaynaa codkiinaan nahay wax allaala wixii afkaraankeenna ah keliya maaha caafimaadkuma koobna wax allaala waxaan aragna xildhibaanadeeni sharaftareeda nala socoto ee, iyo senataradeeni waa baahidii dadkeena waa waajibna saaran inaan ka howlgalno sida ugu fiican ugu dhaqsaha badan marka waa idiin wada mahad celinayaa ilaahay ajarna idinka siiyo isbitaalkina saas loogu furmaayo haddii alla idma marka xaragaan jari doona haddii alla tayo insha allah waayahaabeen wanaagsan ayaan hawadan kalena saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan madaxweynaha dalka kenya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxay shilan ay kulan xasaasi ay ku yeesheen aqalka magaalada nairobi ee dalka kenya iyagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan ammaanka horumarka deganaanshaha iyo la dagaalanka ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo dalka maanta dib ugu salaabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis ugu waaweynaa ee uu la soo galay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxay noo timid aniga iyo wasiirada madaxweynaha waxaan yeelanay wada hadallo aad u macno weyn oo qiimo badan Eh, waxaan ku heshiinay in u n ku ay sii xoojiyaan dadaaladii ay wadeen si soomaaliya ay u gaarto meesha ay hiigsanayso waxaan uga mahad celinay shaqada badan ee sanadaha badan ee u n ku ama qaramada midoobay ay dadka soomaaliyeed la garab taagnaayeen Eh, dhinac walba waana eh, rajaynaynaa in ay sii xoogaysan doonto waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan eh, dowladda soomaaliyeed hadafyadeeda waaweyn oo ah in dhaqaalaha la kobciyo in musuqmaasuqa lala dagaalamo in deyntana la ka cafiyo in siyaasadda loo dhan yahay laga shaqeeyo oo la dhammaystiro waxa noo dhiman in eh, dadka soomaaliyeed lagu caawiyo sidii ay waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen Eh, iyo sidii arrimaha amniga loo dardargeli lahaa waxaa kaloon ku heshiinay in ajandayaasha looga shaqaynayo dalka soomaaliya ay dadka soomaaliyeed iyagu madax ka yihiin adduunyada oo ay uga horeyso qaramada midoona ay nagu caawin doonaan waxaan ku heshiinay inaan sii xoojinno wada shaqaynta aan leenahay oo labada xa- eh, xafiiskooda iyo dowladda soomaaliya ay aada u wada shaqayn doonaan waxaa kaloon isla fahnay wax walba oo oo mugdi ku jiray sidaas daraaddeed waan u mahad celinaynaa waana kugu soo dhaweynaynaa waa mahadsan xulashada walaasada ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanay saaxiibayaal madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madooba ayaa mar kale wuxuu magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose uga dhawaaqa dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab axmed madoobe oo wariyaasha kula hadla kismaayo ayaa wuxuu sheegay inaysan macquul ahayn in maalin walba tacsi la diro ha yeesho ay muhiim ay tahay in lala dagaalamo ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya
anigii waftigii la socday waxaan u malaynayaa safar gaaban baan ku baxnay safarkaasoo ahaa ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynihii lixaad ee loo doorto taliya intii la dhisay puntland inuu madaxweyne ka noqdo saciid cabdulaahi deni oo aan odhan karo waxay ahayd munaasabad muujinaysay reer puntland mas-uuliyadda iyo xilkasnimada iyo meesha ay soomaaliya kaga yaalaan ay u ahayd saldhig soomaaliyada cusub marka laga hadlayo iyo nidaamkan federaalka ah sida isbedeladooda u dhacayeen iyo sida dowladdaas abuuristeeda iyo isbedelkeeda iyo horumarkeeda intuba uu dhacay Een, waxaan odhan karaa waxay ahayd munaasabad kulmisay dhammaan qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta soomaaliya ha noqdeen madaxweyneyaal hore ha noqdeen ra-iisul wasaareyaal hore ha noqdeen kuwa isteydyada hadda jooga ha noqdeen madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka iyo labadii gole ee dowladda federaalka ah ha noqdeen dowlad goboleedyadii waftiyadii ka yimid ha noqdeen dhaqan ururada haweenka dhallinyarada waxaad moodeysaa inay ahayd kulan aan loo ballamin laakiin soomaali ay ku dhannayd iyadoo beesha caalamkana qeybo ka mida ay ka soo qeyb galeen xafladdaas qiimaha iyo qadarinta mudnayd oo aan uga mahad celinaya reer puntland soo dhoweyntoodii iyo inay dadka intaa la-eg marti geliyeen oo aan isleeyahay kudayaashay mudnayd daa markii la isu yimid oo dadkii ay ka hadleen gaar ahaan isimadii oo islaan ciise khayralahasi oo ugu horreeyey in laga hadlay oo la yidhi war xamxam baa jirtay dareen baa jiray kala maqnaanshaa jirtay soomaaliyay dhowr yaa naaleeya waan u wada joognaaye yaan la kala tegin iyadoon wax la is odhanin taasi waxay keentay marka in mas-uuliyiintii horey usoo ahayd madaxweyneyaasha oo xasan sheekh iyo madaxweynihii ka horreeyey sheekh shariif madaxweynaha hadda maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarayaal hore cali maxamed geedi iyo ka mid yihiin madaxdii hore ee xilka ka degtay puntland madaxweynihii ku-xigeenkii iyo dad badan oo kale oo mas-uuliyiini iyo xubno badan oo sanadka ka mid ahaa dadkii ka shaqaynaya wadahadaladii khilaafkii ka jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intaasoo dhan markii la isku daray waxay noqotay aan kulanno warina fadhiisiya oo talo soomaaliyeed aan isweydiino oo haddii intaan oo oday ah aan isugu nimid iyo inaan ku kala tegin dadku wayna soo fiirinayaan innagoo aan kelmad odhanin oon balax isweydiinin waxay taas keentay fursaddaasi oo odayaashii dhaqanka iyo hooyooyinkii iyo qof waliba uu noo imanayo lahaa qof waliba hor yaan lagu kala tegin waxaa la isu sheego waxay noqotay markaa in la wada hadli karo gogol la isugu yimaado la wada hadlo cabashooyinka jiray la isu soo gudbiyey horey la isugu soo gudbiyey laga jawaabo waxaana ka soo baxay waxay noqotay ballanta aada maqasheen in garoowe la isugu yimaado bisha maarso labaatankeeda oo macnaheedu uu yahay in laga wada hadlo wixii la kala tabanayey khaladaadka jiray waxaa la kala tirsanayay waxaan horta maanta ka tacsiyeynaya qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho shabeelle oo dad abri'aa oo masaakiina makhaayad iyo kaalin shidaal iyo qarax lagu sameeyey laakiin waxaa ayaan daraa tacsida waxay u baahan tahay ficil in la sameeyo oo tallaabo la qaado sheekh bashiir nin la odhan jira oo geesi ahaa oo hadda taaladiisu ay burco ku taallo halgamayaasha soomaaliyeed ahaa yaa qolo wadaaduu u yimid oo wuxuu yihi warbarkaale waxaad habaartaan gaaladii habaara ilaahu gaalada jebi ilaahu kan yeel oo sidaa yeel markii dacwadii hadalkii watay haddana bakeeri biyaha intu soo dhigay wuxuu ku yihi bakeeriga biyaha bal intaad habaartaan ku daadiyo ku kala jebiya saaad u habaaraysaan qur-aan ku akriya habaara bakeeriga inaad gembidaan baan idinka aqaana hadda bakeeri halkaa yaalla maantan haddaad sudanta hayso mi iska daadan markii dambe wuxuu yihi war habaarkiiyo diintu ficil bay u baahan tahay bismillahi allahu akbar intuu yihi ul ku dhuftay bakeerigiina wuu kala jebiyey biyihiina wuu daadiyey waxaan u baahannahay tacsihun yaanaan ku jirin in ficil lala yimaado oo waa dad nala mida ooriya naga liitay aan la dagaalano oon u tagno taas waxaan odhanayaa dowladdu tacsida faraha badan aan iska daynoon hawlgalno annaga reer jubbaland waxaa noo dheer maxay tahay dagaal dheer oo nagu keliya oo annaga shabaab aan ishaysano oo mareegtii ah waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno dagaalkaas inaan qaadno oo aan soconno waan hubaa inta inagaga dhimata fadhiga inayna socod inagaga dhimanayn munaasabad lagu soo bandhigaya waxqabadka halka sano aheed uu jiray maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ururada bulshada reedka ganacsato iyo aqoon-yahano iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo halkaas ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in maamulka gobolka banaadir muddada halka sana ah uu hogaaminayay oo wax badan uu ka qabtay maamul wanaagga iyo sidoo kale cadaaladda gobolka banaadir inaan bulshada la wadaagno wixii u qabsoomay caqabadaha jira iyo qorshayaashaan aan hiigsanayno tan oo qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta runtii muddo yar labayo toban bilood aad garan kartaan caasimadda muqdisho aad garan kartaan haddana waxaan aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadir dhammaan maamulada degmooyinka iyo howlwadeennada ka howlgala iyo bulshaweynta soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo runtii noo suurageliyey inaad howlahaas aan qabanay aan soo bandhigno sidoo kale waxaa kaloo iyadana ahmiyad gaara leh in magaaladan muqdisho bersamaadka sidii ahaan jirtay iyo maanta oo la garanayo in haddana annaga aan diiradda saarnay oon doonayno in caasimadda sidii bersamaadkii ahaan jirtay kusoo noqoto caasimadaha adduunka ugu wanaagsan ugu amniga fiican ugu nadaafadda fiican ugu quruxda badan mar baa la odhan jiray africa rivera oo dalxiisayaasha adduunku ay halkan imaan jireen si haddaba caasimadii usoo noqoto sidii barsimaadkii annagoo og inay shan boqol oo kun oo barakacayaal soomaaliyeeda joogaan annagoo og dhallinyaradeenna in shaqo abuurka uu ku yaryahay oo kontonka jaamacadood sanad walba ay soo saaraan jaamiciyiin haddana aan fursad shaqo haysanin annagoo og in gobolka ama caasimaddu kaabayaasheedii ha noqoto waddooyinkii ha noqoto bulaacadihii biyomareennadii dhammaanba ay runtii een, xaalad aada u adag ku jiraan haddana waxaan u istaagna waxay tahay u samaysan qorshayaal inaan a- caqabadahaasoo dhan ku bedelno fursado mudane ra-iisul wasaare muddo labiiyo toban bilooda oo aan lix waddo laami ah aan ku hirgelinay waddadii soddonka ku dhammaystirnay waddada dabka oad arkayseen ilaa iyo bakaaraha waddada liido waddada madaxtooyada ilaa iyo isgoyska xamar jajab waddada een, de- dekedda ilaa iyo via roma waddada jasiira intaas waxay ku hirgaleen waxay tahay iyadoo aan a- fa- fahamsanayn ahmiyadda ay leeyihiin waddooyinkaas sidoo kale waddooyinkii kale oo jaiga oo iyagana lasoo bandhigay labaatan iyo toddoba waddo oo laga hirgeliyey kaxda ilaa iyo afar laga hirgeliyey daaniile iyo heliwaa iyagana ilaa lix waddooyin laga hirgeliyey arrimahaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay bulshada iyo maamulka oo runtii isku duubmay islamarkaana u istaagay intaas waxaa sii dheeraa qurxinta taalooyinkii aad aragteen iyo barwareegyadii nalayntii oo iyagana aan juhdi badan gelinay oo runtii aad arkaysaan maanta nalalkii sidii loo dayactiray loo hagaajiyey intaas waxaa dheeraa ahmiyadda ay leedahay gurmadka degdeg ah oo runtii laba xarun oo gurmad degdeg ah markii ugu horreysay laga hirgeliyey caasimadda midna degmada hodan midna degmada wadajir Een, horumarkaas isaga ah ma hirgaleen haddii aanan dhammaan shaqaalaha iyo maamulka iyo shacabkaba isgarabgelin intaas waxaa sii dheeraa shaybaarkii tayada ee qalabka dhismaha iyo biyaha isagana aan hirgelinay waxaa kaloo intaas dheeraa horumarka isboortiga iyo isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada oo magaaladan laga qabtay ood arkayseen ha noqoto mini marathonkii iyo cayaarihii degmooyinka iyo kuwii kubadda koleyga iyo cayaaraha habeen la qabtaba intaas ujeedada ahayd in la dhiirigeliyo isboortiga la hormariyo dhallinyarada xarumaha degmooyinkii ayagana aan dhisnay oy ka mid ahayd wadajir yaagshiid oo socoto iyo kawaanada la casri ah oo ayagana lagu soo kordhiyey waxbarashadii oo ra-iisul wasaare aad aragtay lix iskuul oo labiiyo toban kun arday ay ka faa'iideeyaan oo maamulka uu gacanta ku hayo arrimahaasoo dhan ololihii nadaafadda oo aad adiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba nagala qayb qaadateen sidoo kale barnaamijka saxilqaan oo kaalin muhiim ah gobolka uu ka qaadanayo ujeeddaduna ay tahay in eh, barnaamijkii madaxweynaha uu in caasimaddu ay hormuud ka noqoto taasna waa mid aan aad iyo aad een, u hirgelinay arrimaha bulaacadda iyo biyomareenka mudane ra-iisul wasaare waxaan sameynay daraasad dhammaystiran oo loo yaqaano drainage master plan oo aan rajaynayno dhowaana inay bilaaban doonto een, qorshaheeda oo bangiga adduunka iyo hay-ado kalena aan la kaashanayno ujeeddaduna tahay in caasimadan biyo xireenadeeda oo dhan la hagaajiyo bulaacadihii oo haddaba aan sii bilownay bulaacaddii xamarweyne iyo xamar jajab oo hadda ay iyo biyomareenadiiba ay si wanaagsan u shaqaynayaan intaas waxaa sii dheeraa kaalinta wacyigelinta bulshada oo aad arkaysay muddo labiiyo toban bilood ah oo degmooyinkii iyo shacabkii iyo waaxyihii ay runtii aada isu dhexgalayeen aada u wada shaqaysanayeen islamarkaana barnaamijkii dariseynta aan hergelinay uu keenay hay-adihii amniga iyo maamulkii gobolka iyo shacabkaba ay muddo labiiyo toban bilooda si istaraatiiji ah u wada shaqaynayeen taasoo suurtagelisay ramadaankii aan soo dhaafnay waxaa ramadaankii ugu horreeyay muddo toban sano ah si eh, nabad ah dadku ku afureen ku cibaadaysteen islamarkaana aan bulshadii afur wadareed la qaadanaynay arrimahaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay runtii dadaalka shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir intaas waxaa dheeraa cadaaladii aan u aragnay inay ahmiyad gaar leedahay oo dadka guryaha aad aan ugu istaagnay islamarkaana aan dad badan guryahoodii xaqi u lahaayeen loo soo celiyey sida aad documentary ku aragteen intaas waxaa dheer guddiga khilaafka oo iyagana dib u habeen ku sameynay ujeeddadeenuna ay tahay in ummaddu cadaalad baa deeqda cadaalad la helo intaas waxaa dheeraa daadejinta maamulka oo aan labiiyo toban degmo mudane ra-iisul wasaare geyna xafiisyadii adeegyada lagu fulinayay maantana adeegyadaas ay si xoola uga socdaan islamarkaana keentay inaan kobacii dhaqaalihiina hirgelino maamulkii iyo maaliyaddana la hagaajiyo ood aragteen boqolkiiba konton iyo laba dhibic sagaal afar in la kordhiyey taasoo ku timid iyadoo musuq maasuqiina la yareeyey islamarkaana laisla xisaabtamay adeegyadana laga dhigay kuwo casri ah oo qofka canshuurta bixinaya ilaa iyo akaamkii bangiga dhexe aan waxba u dhexaynin intaas waxaa dheeraa shaqadii shaqaalahaan u aragnay halolbowle oo aan ayagana diiwaangelinay hagaajinay islamarkaana aan maanta haysanno shaqaale tiro kooban la ogyahay islamarkaana lala xisaabtami karo waaxda caafimaadkood aragteen fayodhoorka iyo howlaha wanaagsan ee ka socdo runtii ayagana waa kuwo ku yimid dadaalka waaxdaasi shaqaalaheeda oo runtii hormuud u ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmo intaas waxaa dheeraa xiriirka dadweynaha aan u arkayn inay ahmiyad gaara leedahay mudan ra-iisul wasaare nambarka sagaal sagaal laba loo hirgeliyeyna ay tahay in bulshadu wixii cabashooyinkooda kusoo gudbiso tiam muxuuha tababarana ay halkaas noo joogaan tanoo suuragelisay haweeney soomaaliyeed ee fariin qoraal ay noo soo dirtay inay gurigeeda dib u heshay muddo shan cisho gudahooda markii fariin qoraalka ay soo dirtay iyo markii furaheeda lagu wareejiyey intaas waxaa dheeraa barnaamijkii samafalka oo taakulo bishii barkaysan ramadaan iyo sida aan ugu istaagnay barakacyaasha oon u aragnay ahmiyad gaara u dejinay siyaasaddii lana sameeyey xafiiska oo durable solution unit loo yaqaano oo u istaagi doona arrimaha barakacyaasha buuggii oo aan soo bandhignay dhowaanna haddana maalinta khamiista aan iclaamin doono xafiiskaas isaga ah oo durable solution unitka ah intaas ka sokow dhallinyarada shaq abuurka loo sameeyey aad iyo aad ayay u fara badan yihiin taasna waxay ku timid waxay tahay runtii dadaalka xukuumadda madaxweynaha oo ahmiyadda tahay in dowladdu ay tahay dowladdii shacabka shacabkana loo dhowaado mudan ra-iisul wasaare sideedii februaayo laba kun iyo toddobiy toban ayay ahayd markii bulshada soomaaliyeed caasimadda ha noqoto gobollada iyo dhammaan qurbojoogtaba ay kalsooni buuxda siiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taasoo caalamkuna siday u arkayeen dowladda iyo soomaaliyaba beddashay maantana caalamka aan kaalin wanaagsan kaga jirno go-aanada masiiriga ah madaxda qaadatana caalamku ay soo dhoweeyaan tanoo horseed u noqotay in bulsho iyo dowlad wada shaqaynaysana uu noqon karo halka keliya xabka xalka keliya ee horumarka waan aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda muddadii labada sanaa gobol walba uu tago iyo caasimaddaba sida mar walba looga soo dhoweeyo loo dhiirigeliyo islamarkaana kalsooni buuxda loo siiyey intaas waxaa dheer annaga maamulka gobolka maamulkii shacabka waxaa naga go-an in madaxda vishankoodii la hirgeliyo sida uu ku hirgeli karana ay tahay gobol walba kaalintiisa qaato caasimadda muqdisho iyo gobolka banaadirna waxaan diyaarunaa inaan kaalinteenna ku aadan ka qaadanno howlaha qaranka waxaan qorsheynaynaa laba kun iyo sagaaliyo toban in golayaashii degaankana la hagaajiyo dimuqraadiyiintii ay bilaabato islamarkaana shacabka soomaaliyeed oo gobolka banaadir ay helaan matalaad rasmi ah islamarkaana ay ku doortaan hal cod iyo hal qof oo aan rabno gobolka banaadir inuu noqdo gobollada ugu horeeyo ee doorashooyinka qaranka ay ka dhici karaan ka horna aan rabno doorashooyinka ilaa heer degmo inaan ka hirgelino intaas waxaa noo sii dheer qorshayaasha aan dejinayno oo ay ka mid yihiin barnaamijka horumarinta gobolka banaadir development plan qorshihiisii haddana isagana meel fiican noo marayo dhowaana soo bandhigi doono waxaa kaloo noo qorshaysan inaan wadooyin badan oo interlock wadooyin xaafadeed aan dhisi doono sanadkan waxaa kaloo noo qorshaysan inaan shacabka iyo wacyigelintiisii aanan ka daalin oo mar walba aan shacabkeenna ku dhex jirno ujeeddadana ay tahay in shacabka loo adeego loo dhowaado waa fariimihii madaxda qaranku ayna siiyeen annagana taas baan ku soconnaa
wayayaabeen wanaagsan ayaan hawdan kalena saaxiibil raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanaysan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuled qadar ayaa si kol u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka ah ku ah dowladda federaalka kuwaasoo marka qaarkood dhaliila siyaasadda dowladda u hogaansho madaxweyne maxamed cabdullah farmaajo wuxuu sheegay inay jiraan siyaasiyiin fara badan oo xanaaqsan oona arkayna waxa uu qabtay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir islamarkaana mar walba sheegaya inaysan jirin wax la qabtay haba yaraatee
injineer yariisow saaxiibkii xubin golaha wasiirada ka tirsan laba iyo toban bilood ka hor ayuu ahaa waa injineer waa siyaasi waa suxufi waa u adeega bulsho waana ciyaalka xaafadda intaas oo sifo oo gaar ah iyo kartidaa iyo aqoontaa iyo hufnaanta ayaa madaxweyne farmaajo ku xushay uguna aaminay isaga iyo maamulka gobolkaba inay ka shaqeeyaan gobolka banaadir ka shaqeeyaan caasimadda muqdisho oo ah hooyadii ummadda soomaaliyeed wejigii soomaaliya hooygii midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed oo ah magaaladii ay ku soo hiranayeen dhammaan shacweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan astaanta u ahayd wadajirka iyo unuggii iyo yagleelkii dal xor ah oo soomaaliya in uu saldhigto kun sagaal boqol iyo lixdankii noqotana caasimadda ugu bilicda san afrika dunidana magacweyn ku leh waxaan dhowaan ka qayb galay shir madaxeedkii afrika wasiirka arrimaha dibadda ee beniin ayaa ila sheekaystay wuxuu yidhi dhowr iyo toddobaatankii markii dugsiga sare aanu ka qalin jabinay baa waxbarasho naloo keenay inaannu ka baranno soomaaliya muqdishaana la keenay ilaa afgooye meelo kala duwan oo badan baanu marnay caasimadaannu aad u marmarnay na la dejiyey waxaana soo dhoweeyey dowladdii soomaaliya wakhtigaa waxau aad u ammaanay oo uu weli sii xasuustaa bilicdii ay lahayd muqdisho iyo sidii ay uga sheeganayd caasimadihii afrika ee waaga magaalo lagu soo hirto loo soo dalxiiso haddii iminka aad daawataan shalaan daawanayey saddex iyo toddobaatankii dokumenti nin talyaaniya xidhiidhinayo oo magaalada xamar quruxdii iyo bilicday lahayd dhirtii iyo uduggii iyo maxaanku idhaahdaaye muuqaalkii fiicnaa ee waagaa aad sii arki karaysid oo uu soo bandhigay maxaynu taa ku soo celin karnaa in waxqabadkaa muuqda ee jirta ee gobolka hormuudka iyo aynu ka wada shaqayno far keligii foor ma dhaqdo maamulka gobolka oo keliyana meel ma gaadhsiin karo waxqabadka ay unu baahan nahay caasimad ahaan inay magaaladu soo cushito haddii qoys kasta uu aqalkiisa dhir ku beero inta u bannaan nadiifiyo oo hagaajiyo bilicda iyo qurta uu ka shaqeeyo magaaladu waxay noqon doontaa magaalo qurux badan oo bilicdii ay lahayd iyo wanaaggii ay lahayd iyo doorkii caasimadnimo ee adduunka ku lahayd soo celisa taas aynu kala shaqayno gobolka banaadir waxa uu door muhiima ka ciyaaray arkaynayna amniga iyo xasilinta caasimadda darisaynta nabadgelyadii inay soo noqoto barakacayaasha iyo adeegga ay u baahan yihiin inuu qayb weyn ka gaadhsiiyo oo uu ka geysto waxa uu qayb firfircoon ka yahay tubta bulshada arrimaha bulshada oo dhinaca bilicda biyaha waxbarashada caafimaadka uu adeegga dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo aynu iminka arkaynay inay iyagu ka mara kaceen ay wax badan la qabteen iyo siyaasadda dawladda ee barakacayaasha siyaasadda dawladda ee dadka baahiyaha qaarkaa qaba oo sharcigoodiina uu yahay kii labaad oo uu madaxweynuhu saxeexo taasi waxay tusaysaa inay dawladdu u soo jeedo inay dalkana wax ka qabato maamullada wax la qabato caasimadda wax ka qabato dadka baahiyaha gaarkaa qabana wax badan lala qabto wax badan baynu labadaas sannadood oo dawladdu jirtay soo qabannay weliba sanadkaana indheheenna ku arkaynaa oo gobolka banaadir uu soo dhigay iminka waxaynu maraynaa heerkii labada sannadood ee hadhay caasimadduna wax badan qaban lahayd gobolka banaadirna qaban lahaa dawladduna wax badan ay kaalin ka geysan lahayd wadajirkaa shacab iyo bulshana wax lagu wada qaban lahaa waxaa inagu soo aadan doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo nidaamka xisbiyada badan oo aan aaminsanahay gobolka banaadir inuu buddhig weyn u noqon doono dhismaha maamullada toddobiyo tobanka degmo iyo gobolka banaadir iyo sal udhigidda meeqaamka magaalada xamar ay ku yeelanayso nidaamka federaaliga ah dibhabayntii dastuurkaynu wadnaa shuruucdii doorashooyinkaynu wadnaa nidaamkii xisbiyada ayaa taabo galay siina adkaanaya maxay maqaamka muqdisho ay ku yeelanaysaa uu noqonayaa waa waxyaabaha ay tahay dawlad iyo shicibba iyo caasimadda inaynu wada xaqiijinno kana wada shaqayno waddooyinkii wax badan baa laga qabtay waxaa inagu soo fool loo dhowaan la hirgelin doonaa waddada isku xidha magaalada xamar iyo jawhar magaalada xamar iyo afgooye oo ah laba mashruuc oo waaweyn oo ballaadhan waxaa kaloo inu si isxilqaana hirgelinay barnaamijka isxilqaan oo meelihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dawladdu lahayd ee caanka ahaa sida tiyaatarka madxafka stadium muqdisho taallooyinkii dib loogu dhisaayo oo aynu innagu dib u yegleynayno gacmaheennana kaga shaqaynayno gobolka banaadirna hormuud weyn ka yahay sidii dib loogu dhisi lahaa isha ishaa macallin ah ishii bugtaay ku bikaacso ayaa la odhan jiray waxaynu maanta indheheenna ku wada arkaynay kana marakacaynay bulshada rayidkii inooga markhaati kacday shacweynaha soomaaliyeed indhahooda ku arkeen dawladda iyo shicibbana arkaynay labaiyo tobankaa bilood waxqabadyo la taaban karo oo uu hirgeliyey gobolka banaadir markaa mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa malaha annaga waa aragnay shacweynaha soomaaliyeed waa arkay bulshada rayidkii waa aragtay culimaadudiinka soomaaliyeed ciidamada qaybahooda kala duwan waa arkeen waa markii aad u soo bandhigi lahayd niman saaxiibbadeenna oo wax badan aan ka warhaynin siyaasiyiinta xanaaqsan aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan indhahooda ku arkaan indhahooda ku fahmaan oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban lama dhaqaaqin wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beylow oo qayb ka ahaa dadka ka qayb galay munaasabadii lagu soo bandhigayo waxqabadka halka sano ahayd maamulka gobolka banaadir oo isla markaasna lagu qabtay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeray madaxweynaha dalka uganda yugani museveni isla markaasna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin qar waaye
injineer yarisow guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada martida sharafta leh faraha badan leh halkan ka soo qayb gashay shirkan sida fiican loo soo agaasimay ciidamada madaxda ciidamada iyo ciidamada kale iyo dadka soomaalida halkan naga daawanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay noo tahay inaan kaala soo qayb galno guddoomiye shaqada faraha badan leh halkan aad nagu tustay maanta ee runtii tusaysa haddii gacmaha la isqabsado in wax badan la qaban karo laba bilood waxaad soo qabatay oo aad wax naga tustay waxay tilmaamaysaa sanadka soo socda in waxaa wax ka badan ay idiin suuro gelayso inaad qabataan wasaaradda maaliyadda iyo gobolka shaqooyin badan baa ka dhexeeya shaqooyinka maaliyadeed baa ka dhexeeya waxyaalo fara badan oo aan ka wada shaqayno oo ay ka mid tahay isxilqaan naa way naga dhexeeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay marka ay wakhtigiina noqoto inaad si fiican shaqadiina uga soo baxdaan tusaalena dadka kale ee soomaalida aad u tihiin waxaan rajaynaynaa anigoo aan hadalkayga ku dheeraanayn in dalkani halkii uu yaallay ka soo baxayo ayaa xaqiiqa ah oo muuqata dadka iyaga waaweyn ee odayaasha ee xasuusan dalkani siduu ahaan jiray mar walba waxaa kugu soo dhici tolow maxaana helay ayaa kugu soo dhici maxaana helay maxaa nagu dhacay dadka yaryari ma garanayaana dalkani siduu ahaan jiray wuxuu ahaa dal adduunyada kale la tis qaada oo la socda oo la tartama oo ardaydoodu ardayaha kale la tartanto oo ciidankoodu ciidamada kale la tartamo wuxuu ahaa dal tirsan buu ahaa wuxuu ahaa dal lala tashado marka africa iyo adduunyada kale ay meel tegeysa lala tashado buu ahaa si fiican baan anugu xasuusanahay siduu ahaa dalkani toddobaatanadii iyo lixdanadii iyo iyo siddeetanadii intii hore markaa waxaa noo muuqata kol hadduu dalku sidaa ahaan jiray innaguna aynu sidaa ka dhignay inaynu haddana ka dhigi karno ayaa ayaa muuqata calaamo waxay noo halkan laga soo qabtay iyo tusaalaha ay noo tahay waxyaalo fara badan baa qabsoomay guddoomiye waa ku garab taagannahay waa wada shaqaynaynaa insha allah dalkan waxaan kusoo dabaali doonaa inagoo madaxdeena daba socona madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale wuxuu dalkani noqon doonaa inuu adduunyada la tis qaado oo adduunyada la dhaqaaqo ayaa insha allah aan filanaynaa intaasaan anu kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay habeen wanaagsanayna hawadan kalan saaxiibal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybi gudumay barnaamijka ayaan ku siisaqaynaaye ku soo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badan ee kalamaan
horyaana reegeed fadhiyow kalamaan duurkii kastaba waa u kulantaane kii kale maxaa idinka xidhay kama hadlaysaane abwaan baa daraad yidhi cod nimaan ku diri karo col haddaan u soo dumo anay iigu daran tahay aniguna waxaan idhi how inaan jaaha wareernaayoon mahan laa joogin waa jirta inaan jaaha wareernaayoon mahan laa joogin waa jirta haddaad jaha wareertay iska joog jiil hadda maheera jira digsiya jameeca may kala jirte haddaad jaha wareertay joog jabhada soo kacaa jire warya janaala jiinwabu lankii jibaal falaw fadawna injir maadi kora war nimanyow dhibaato cilmi ku dhisanaa jirtee maxaa hal cilmi ku dhisan loola iyahay horta arniyow hore waxaanu maqli jira hanti wadaagga cilmiga ku dhisan beriga ma waxaad keenta haddana dhibaato cilmi ku dhisan ebedkay ma maqal waxaa la yidhi nin daweel hayso de waa loogu daraa hadarsadee warniyo shuruudihii waa soo buuxisay golaha abwaanadii baa ku biirtid war fahamka cirsi dhuux rag iyo dumarba waa ku jiraan ha iska diiwaangeliso aniga sideedaba golahaasa ii soo dhowaynin adaan ku nacaye warnimayow jawhar arrin aan la yaabaa laga sheegay waxaa la yidhi gurigii aan nalka shidnayn shan boqoloo kunoo shilin baa la ganaaxay marka kuwa dabkoodu dansan yahoo masaakiina shan boqoloo kunoo galaaxana laga rabaa gabay oday hore tiriyaha markay igu soo dhacay allow jeega xiirow ibliis jaraha kuu qaado jilib iyo jamaamiyo allow jawhar lagu geeyo inaad joogta mooye allow waadan dib uga soo jeesan jiilaal abaariyo allow juucu kugu laayo yidhi marka dad juuc haysto aan dabba shidan aan shan boqol ka rabaa ninka yidhiyaa yaab leh war jawhar ma webigiyaa ku soo fatoo jawaanna ciida baa laga rabaa war jawaanna lacaga weeye waxaa dadka loo diray war anigu balcadaan la yaabay hadda kahor guddoomiyihii iyo xooghayihiyaa diriray kadibna guddoomiyihii wiilow adeer u yaho u keensade markaasuu yidhi midkaan xooghayaha laygaga dhigo kadibna labadoodii ayay ka tafatay oo xabad isku bilaabay hadda wiilkii adeerkii dadna waa dileen dadna waa dhaawaceen waxa ay ku dirireen waa isbaaro dadka loo dhiganayay ee walaa la yidhi lamadi xaaraan ku heshiisa xalaashay ku dirirtaa war xalaala iska dirireen maykaarna isbaari iska dirireen halkaari waana lama ebeesi shalqeebsatiyo koona halaalmagaba warnimayow guddoomiye iyo xogahyo loo garqaybinayo wasiir iyo agaasimo loo garqaybinayo iyo madaxweyne iyo xildhibaan loo garqaybinayo soomaaliya laga yaqaana nin ku dilay ayaa dadka kuugu foge halaq kula darsaa kuma daynaye yaynugu durkina iskuduubni aan la dagaalanne dabaadiga hariya daafaca sharciga aniyaa muggaad halaq dugsayso iskama dhicisido ee ma dishido daaf ha kaa bajiye ninku dilay harkuma dhiga horaa loo yidhi warya maahmaahadiinka ku dheeloy lankii irikii goori hoos makii jiida waa la ere war sidaas maahana dudun inaad daransatay iyo inaad dugsato laysuguma daro wa war mahmaah fireesha baa soo baxday madaxweynaha yuganda warkiisa inaan dhibsanno iyo inay ciidamadiisu nawaardiyeeyaan layskuguma daraa layidhi war waa ba'anahay bakti looma cune waxaad dhibsid iska dhici riyamaa ku jirtiin mashruunaad soo cabteen ra'yigiinna waxaan ku qayaasi akhli ruwaci maskax ruujinowdi hadda ka horaanin wuxuu yidhi rafaadaan ku qabnaa rubacajaada raadintiise rubacajaada raadintiise hadda warkiisu saas muu ekaay warnimaya waalsayid sheekh axmed madobe waxa uu yidhi waxaa la ballamay bisha saddexaad inta ka horraysa arbacay sida ay u dhaqantaan sii fiirinaynaa taasaan ku go'aan qaadanaynaa aryaadhaha guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow xalay xaflad qurux badan oo qarash badan ku baxayow qabtay kadibna wuxuu yidhi waxqabadkaygii tumayo lama biloodoon xilka hayayaan soo bandhiga lix wadda waa dhisayou yidhi maahay maraana nooma sheegin isxilqaanna waa ka qayb galayou yidhi waxuu ka qabtana nooma sheegin barakacayaashana walaxaan u qabdhayou yidhi waxuu u qabtayna nooma sheegin ku soo gebagabeeyo ou dadka tusay islaan guri ayaamahan laga heestayou furihi ku wareejiyey war guddoomiyuhu waxqabadkiisii waa kala hilmaamaya waxaa ka mid ahaay wiilkii iyo gabadhii iska daba ordaayey oo lamaanihii qarniga iyo arooskii qaranka loo baxshay uu ka qayb qaatay loodana waa kii yidhi magaalada laga haruur aryaa loodaasu waaba dhibantaa hadday tayo waaga xidhan tahayo xildhibaanno u doodoo soo deeya may waayeen war ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed xalay wuxuu guddoomiyaha gobolka ka codsaday siyaasiyiinta xanaaqsan iyagana in xaflad loo qabto si ay waxqabadka dawladda u ogaadaan oo indhahooda wax ugu arkaan war waxqabadka dawladda maxaflad baa lagu ogaadaa horaan waxaa loo yidhi muxibu waa micni gooy macriifna meedku mufacna almaaku mooke muxubaanku qabaaye aan maqli jira war mandheero waxaa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo kenya waxay isu sheegeenna weli lama oga oo war kama soo bixin mandheero yaa iskale ma isweydiiyeen war nairobi waxaa ku kulma waa kayre iyo uhuru kenyaata uhuru kenyaatana facebookiisuu ku soo qoray kulankii isaga iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii ay ka wada hadleen fareen dhismaatiin adiyo uhuru kenyaata maya waa la soo sheergaray warnimayo aniga waxaan la yaabay nin kenyaati ah ayaa commenti ka dhiibtay qoraalkii uhuru ee kulankii ra-iisul wasaare khayre wuxuuna yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ma wuxuu u yimid inuu arko wiilashiisu shaqada ay qabteen kadibna soomaali badan oo ka carurtay warkaas ayaa riblayga waxay ku yidhaahdeen shabaab soomaali ma aha waxa waxa weerarayna macal kenyaatiga ka mid ahay sharafta aan raadinayno kama raadinayno komentiyaasha ajnabigu qoraana waxaan ka raadinaynaa komentiga shacabkeenu qoran war ciidanka kenya mayba gobodeena lama qofood oo ajnabi oo huduudda ka gudubow mayna la hogobaday iyoogoo la-ag laaluush ee askarti siiyaayan shiika beesa iyo koodhaha miyaa la qabta asay dhaheen musuuri saacna waa heewaalan yihiin kenyaatigu qaraxa kuleelkiisa markay arkeen waa kuwa laaluushka diidaye ciidamadeennu maxay weli u qaataan war xisbi samadoon la yidhaahda ayaa muqdisho laga furay astaantiisina tusbax waa la yidhi marka waxaan u malaynayaa in wadaaddo cusub ay yihiinoo hadda kadib howl ay bilaabi rabaan islaam doonaa nala kugu soo gambadaye haddana masame doonaa nala kugu soo gamba raba madax muuqdee mid isaawira midna lagama sabraa la yidhi horaan waxaa loo yidhi magacii musiibo maalinay baxaan war timirtii hore baa dab loo waa war xisbiga labada kun iyo labaatanka doorashada dhexaysa inay ku guulaystaa laga yaabaaye hadda godobaa ka gelin war xisbi iyo dukaanta aad rabtaan furtee dadka daaya waryaada war imaaraadka waxaa ka dhacday cayaartii ugu yaa badnayd cayaartuna waxay dhex maraysay qatar iyo imaaraadka amiir imaaraadka ka tirsanna asagoo taageerayaasha qatar inaysan garoonka soo gelin raba ayuu iibsaday tikidhadii oo dhan war horaa waxaa loo yidhi doqoni walaalkeedii u daabweyn war waxaa ka sii darreed afar iyo eber aa looga badiyey weligoodba tikidhada ha wada aruursadaane horaan waxaa loo yidhi doora diiqaad mamooga
war somalilan baa arrin yaalbliw ka dhacday nin bakistaaniyabaa wuxuu isla soo sawiray gabdho facebookkana waa soo geliyey somalilan dad damiir le inay yihiin baan ogaaday xabsigay liinta ku xabsiiyeen waxayna yidhaahdeen gabdhaha naadar ha ku qaldamin bakistaan iskuma sawiro mana faafiye horaan waxaa loo yidhi bushning haysom waa laga baaniya wareedhaaya golihii wasiirada koonfur galbeed madisaaq ma lagu soo daray madisaaq baa guli biya mangabaahan dooro kii kuyi gurto rifawka gulijeeda leere warya arya haddii wasiir lagaa dhig xaad nooga qarsaysa qaras indhaha kaarite nuucaa wasiir ka
lafta gareen miyaa ku dhawaaqa mise nabadiyo nool dhiganaabaardiliho olismaykataaguruma warya
aad iyo aad umaasiyahan saaxiibada xubinta kalamaan qaybi gudbay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada heesta bilowga barnaamijka dambe la qaaday watay heestaas wada maqlaysana waxay gabgabo tahay barnaamijka caawa soo saaray la socodsiin anigoo xasan axmed maxamed caawa farsabo ii fadhiya saaxiibka imaan nuur axmed tan intaan barnaamijka dibdib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
burmadkiisiibaa yimi burburximayaakiin